madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somalia mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqaya in si gaara loo dhiirigeliyo ardayda kaalmo hore kaga soo baxay tartanka qur-aanka kariimka isagoo ku tilmaamay inay tahay arrin muhiim oo kor u qaadaysa barashada fahamka iyo dhiirigelinta diinta islaamka ee bulshada soomaaliyeed hadba inta dhallinyaradu ay qudradoodii iyo awooddoodii iyo ogaalkoodii iyo dadaalkooda meesha u gaari kara ay la eg tahay in imtixaanaadka lagu galo lagu adduunyada wadamo muslimiinaha jirta wax walba waa lagu waa lagu tartamaa waxyaabaha maalan cajiibka waxaa ka mid ah barul waalideyn wiilkan yar ama gabadhan yar sidee ay waalidkeed ama waalidkiis ay baari ugu tahay gabadhu ama wiilku baari ugu yahay musaabaqooyinay leedahay wadamada qaarkood oo afka oo afka laga weydiiyo layira adiga maxaa la jeclaa lahayd waalidkaa layira maxaa u samayn lahayd waalidkaa layira saas iyo saas hadday timaades maxaa maxaa uga jawaabi lahayd la yirahdo la imtixaana la imtixaana marka dib la yirahdo qofkaana qaaday yacni marka wax kasta laana tartamo musaabaqadu waxay horumarinay waxaasay horumarinay waa horumarinay wixii lagu tartamayo ma aha qofka bini aadamka mar walba dabeecadda ilaahay la abuuro waa in uu faano oo wax uu ku faanana uu haysto marka wax badanaa lagu tartamaayaa lagu faanaaye barashada diinta iyo aqoonta diinta iyo maxaa waxa lagu faano waa wax ugu wanaagsan laakiin waa inaan annaga fursad siinaa dadku ay ku faani karaan inay ku faani karaan dadka aniga intaasaan xifdisanahay aniga intaasaan saasahay aniga inuu qofku ku faani karo hiigsan karo oo ku tartami karo waa in fursad loo siiyaa marka insha allahu tacaala meesha maanta ay joogtana way kasii horumari doontaa waana wanaagsanaa doontaa baaqan ayaa ka turjumaya sida ay muhiim u tahay inta la taageero lala dhiirigeliyo dhallinyarada ka qayb qaata tartanka qur-aanka kariimka kuwaasoo matalaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqanta diinta islaamka madaxweynaha ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay inay dhiirigeliyaan lana dardaarmaan ardayda dhigata qur-aanka kariimka isagoona sheegay inay qayb weyn ka tahay sidii bulshada soomaaliyeed loogu taageeri lahay kordhinta iyo sidoo kale kor u qaadida barashada qur-aanka kariimka iyo sidoo kale xifdinta diinta islaamka